guddiyaha guddiga doorashadu oo dabcan wuxuu xildhibaan la rabay gabar isaga uu qabo oo reerka annaga ka dhalatay kabacdi wuxuu sameeyey maalin kadib gidi ayuu u yeeray isagoo aysan odagii soo marin iyo reerkii odayaashii oo dhan danaha ka joogaan dad ergedii isaga qoray buu u yeeray musharaxiintii aniga aan ka mid ahay oo u tartamayay kursigii beesh banaankaa joognaa na looma sheegin nalama soo wargelin waxaa dhacday si hoos in dad loogu yeero gudihii la gelsho gudaha markay galeen magaalada aan ka maqalnay odagii boqol soddon iyo shanta kamid ahaa oo beesha malaag ibraahim macalin cali liisaam oo loo yaqaano guduhuu galay wuxuu arkay dadkii meesha lagu xareyn dad meesha lagu xareynayo wuxuu yiri war waxaan joojiye annaga ergidii aan soo qornay ma aha see wax u socdaan odagii meesha lag lagu garaacay meesha lagu jirdilay ciidamo oo boolisaa loo marka waxaan leeyahay guddiyada ku shaqole iyo beesha caalamka iyo ergiga gaarka ah ee qaramada midoobe usoo xilsaartay soomaaliya waxaan leeyahay arrintan in faragelin muuqato lagu sameeyo arrintaana la saxo dib loo saxo qofna wuxuu rabo ma samayn karo soomaaliya maanta dib uheshiisiin ayay u baahan tahay nidaamka iyo maamulada jarana dib uheshiisiin ayay mataqaanaa ayay ku dhisan yihiin runtii waxaasna waa wax burburin kara nidaamka iyo mataqaana kala dambeynta yar aniga aan aan maanta la la mataqaana rajada ay jirto wax burburin kara waayo marka